bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan ee qaarta dhegaysanaysa ay kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta ah oo xillidan kale aad kala socotaan radio muqdisho oo codka jumhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeennimada jimcaha oo ay sabtiga soo gelayso waa toddobiiy labaatanka maaj sanadka labada kun toddobiiy tobanka qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayri ayaa maantay furay waddo laami ah oo maamulka gobolka banaadir uu dibdayactir ku sameeyey taasi oo loogu magac daray allah u naxariistay doktar xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa aqoon-yahanada udubdhexaadka u ahaa dhaqanka iyo afka soomaaliga waxaa kaloo barnaamijka aan caawa idinkuu soo gudbin doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cosable wafdi hogaaminaya howlo shaqo u jooga beledweyne ayaa halkaasi kula kulmay saraakiisha qaramada midoobay ee ka howlgala magaaladaasi kulanka waxaa looga hadlay sidoo kale madaxweynaha hirshabeelle oo furay waddo dhex marta magaalada beledweyne oo istaraatiiji muhiim ah waddadaasi wasiir dowlaha beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo arrimahaasi sharxaya ayaa barnaamijka ku maqli doontaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa dadaal ugu jira sidii carituur loogu samayn lahaa meelaha laga cabsi qabo inuu fatahaad ka sameeyo webiga shabeelle marka uu biyo keeno isagoo beeralayda ka codsaday inay soo sheegaan meelaha ugu daran ee carituurka u baahan in xilligan la gaarsiiyo guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa barnaamijka idinku haynaa waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan maamulka degmada kaxda ayaa faahfaahin ka bixiyey qoysas hor leh oo ka soo barakacay abaarta ka jirta gobollada dalka kuwaasi oo uu sheegay inay soo buuxdhaafiyeen degmada islamarkaana xilligan ay u baahan yihiin qoysaskaasi inay helaan meel ay hooy ka dhigtaan maadaama xilli roobaadka la gudagelayo roobka guga oo ka curtay meelo ka mid ah gobollada dalkeena soomaaliya maamulka puntland oo faahfaahin ka bixiyey ciidamo la geeyey xeebaha gobolka bari halkaas oo maamulka puntland ay ku sheegeen inay ka hortegayaan kooxaha burcadbadeeda ee dib uga dilaacay xeebaha maamulka puntland afhayeenka madaxweynaha puntland ayaa arrimahaasi ka hadlaya oo wariyeen uu ka waraystay ee barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaasi iyo qodobo kale barnaamijka idinkuu soo gubin doonaa farsamadu waa maxamed cabdiweli anigoo maxamed macali xasan waayidkan waa idinsoo saara halkaana waa idinka soo jeedinayaa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka maanta aynu ka bilaawnay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayri ayaa maanta furay waddo laami ah oo maamulka gobolka banaadir oo dibdaactiir ku sameeyey taasoo loogu magac daray allah u naxariistay doktor xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa aqoon-yahanada udadhexaadka u ahaa dhaqanka iyo afka soomaaliga ra-iisul wasaaraha oo markii uu xali ka jaray waddadaasi waxa uu ka hadlay sida maamulka gobolka banaadir ay u guulaysteen dibudhiska waddada oo laami casri ah la saaray
bismillahi ramaan rahiim guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenadiisa xildhibaanada golaha shacabka sharafta leh ee soomaaliyeed sanatarada gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo ku-xigeenadiisa ku-xigeenada gobolka banaadir guddoomiyaha degmooyinka waaxyaha kala duwan ee amniga haweenka gobolka banaadir meediyada odayada dhaqanka dumarka soomaaliyeed iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed horta waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa maalin magaalada muqdisho runtii taariikh weyn ku reebi doonta inaan isugu nimaadno ma aha inaan dhisnay jid oo aniga iyo mas-uuliyiintan kale aan jid cusub oo magaalada muqdisho laga dhisay ama jid hore u jajabay la dhisay aan furno waxaan isugu nimid waxay tahay in la furay jid ay dhiseen dadka soomaaliyeed qiimo weyn ayay ku fadhidaa inaan soo gaarnay wakhti ah inaanan cidna wax ka sugin inay shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintiisu ay gartaan cidda keliya oo dalkan dib u dhisi karta keliya inay yihiin dadka soomaaliyeed in shacabka soomaaliyeed ay gartaan inaanay jirin cid u maqan in haweenka dhallinyarada culummada madaxda siyaasiyiinta inay kulligood isu yimaadiin la tashadaan ganacsatadooda la dhiso jidadka waa wax runtii lagu diirsado taasina waxay tusaale ka tahay in dalkan rajadiisa ay soo laabatay waa bilaaw aad u fiican in lix iyo labaatan kiilomitir jid dhirarkiisu uu gaaraayo ay dhiseen dad soomaaliyeed ama shirkad soomaaliyeed qarashkeeda ay bixiyeen ganacsato soomaaliyeed iyo gobolka banaadir ay la kaashadeen waxaan dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa waa bilaaw fiican waa dhaqan fiican laakiin waa inaan sii labalaabnaa sii toban laabnaa sii boqol laabnaa oo aan isku daynaa in aan magaaladan iyo magaalooyinka kale oo dhan ee dalka inaan jidadkooda dhisnaa annaguna aan dhisnaa cidna aanan wax ka sugin haddii ilaah yidhaahdo guddoomiyaha waa u mahad celinayaa ganacsatadana waa u mahad celinayaa haweenkana waa u mahad celinayaa waxaan idin leeyahaa laakiin shaqadii hadday bilaabatay waxaad samayseen waa bilow waa bilow khayraysan waa bilow barwaaqo ah shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan ugu baaqayaa way dhammaatay wakhtigii dibadda wax laga sugi jiray way dhammaatay wakhtigii aan gacanta hoorsan jirnay way dhammaatay wakhtigii aan baryo u fadhin jirnay waa inaan annagu shaqaysannaa xoolaheenna iyo xooggeennana waa inaan gelinnaa kii xoola hayana waa inuu xoolo ku bixiyaa kii aan haynna waa inuu xoog ku bixiyaa kii aan xoog haynna waa inuu duco ku kabaa waxaan rabaa siduu walaalkay yidhi brofesor dalxa intiinna dhallinta yar waaba dhallin yartihiin laakiin siddeetameedyadii bilaawgii siddeetankii markii aad dib u jaleecdaan ood fiirisaan magaalada muqdisho siday ahaan jirtay waxay ahayd magaalooyinka dunida ugu nabadda badan midda ugu horraysa waxay ahayd magaalooyinka afrika ugu quruxda badan magaalo ka mid a waxay soomaaliya taariikh la yaqaano ahayd dimuqraadiyaddan hadda la sheegaayo dalkii ugu horreeyey afrikaana oo qaaday inay annagu aan ahayn waxay ahayd magaaladii ugu badneed oo geesta afrika ku yaala oo ajnabi degan yahay waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo magaalada waxaa maamuli jiray dad soomaaliyeed waxaa dhisay dad soomaaliyeed waxay ahayd dhul soomaaliyeed waxaan rabaa inaad xasuusataan magaaladu waa magaaladii dhulku waa dhulkii dadku waa soomaali waa inaan karaamadeenna soo ceshanaa intaan baabi'i karna waa baaba'nay waa inaan dulqaad la'aanta samir ku beddelnaa waa inaan isnacaybka isjacayl ku beddelnaa waa inaan qabyaaladda soomaalinimo ku beddelnaa waa inaan sharaf darradana qabsatay sharaf iyo karaamo ku beddelnaa waa inaan aqbalnaa dalkan inaan wada leennahay waa inaan aqbalnaa musuq maasuqa inuu yahay dhibka ugu badanoo na haysta waa inaan aqbalnaa musuq maasuqa haddii aan wax laga qaban nabadgelyada inaan wax laga qaban karin waa inaan aqbalnaa musuq maasuqa haddii aan joojinno waxa musuq maasuqa aan ka reebnay xoolaha musuq maasuqaas aan ka joojinnay in magaalada jidadkeeda iyo nololkeeda dhan lagu dhisi karo shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa way dhammaatay wakhtigii aan wax sugu jirnay way dhammaatay xisaabtan la'aantii ha aqbalinina gobolkana ha ka yeelina wasaarahana ha ka yeelina madaxweynahana ha ka yeelina weydiiya canshuurtii nala ka qaaday maxaa lagu bixiye noo imaadanna weydiiya annagaa ogol inaan dhaqmo idinkana waxaan rabnaa inaan dhaqankan aan bilownay aan dhaqamo kale ku kordhin aan isku dayno sidii aan magaalada u nadiifin lahayn aan isku dayno si aan ugu gurman lahayn dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan maanta soomaali abaar baa baabi'inaysa kaamamka haddaad aragto waad yaabaysaa gobollada soomaaliya haddaad aragto waa yaabaysaa haddii in karaamaa aan leennahay waxaan ka fikiraynaa dadkeenna inaan u gurman sida aan hore u sheegay sida aan dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan ugu gurmanno waxay wax ka sheegi doontaa taariikhda ummadda soomaaliyeed haddaad rabtaan inaad ogaataan cidda ay soomaali tahay waa inaad ka jawaabtaan abaarta haddaad rabtaan inaan ogaanno cidda aan nahay dad naxariis badan isjecel diintooda aaminsan wax bixiyoo sidaqaysta maalintii ugu fiicneedoo la sidaqaysan lahayd maantada waxaan idiin sheegayaa aniga iyo madaxweynaha jamhuuriyadduba inaan diyaar nahay ma aha kaaraan iyo cabdilcasiis meel walba oo ay shacabka soomaaliyeed isugu yimaadaan inaan diyaar nahay inaan idiin nimaadno ma aha inaan xafiisyada fadhinno billa soomaaliya lagu dhex xirnaado wasiirada magacaaban waxaan u sheegayaa markii la ansixiyo waa in aad shacabkiinna la shaqaysaan wasiirka aan shacabka la shaqayna waa lala xisaabtamaya idinkuna waa inaad soo gudbisaan wasiirkeeda la shaqayn waayo walaalayaalow dalkan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare keliya ma maamuli karaan iyo wasiiro dalkani waa dalkiina horena waa u sheegay fursad qaali ayaan haysanaa maanta ganacsatada soomaaliyeed waan u sheegay waxaa la soo gaaray wakhtiga ay la shaqay lahaayeen dowladdooda shacabka soomaaliyeed waa u sheegay waxaa la soo gaaray wakhtiga ay la shaqayn lahaayeen dowladdooda gabdhaha soomaaliyeed waa u sheegay xukuumadda wasiirada dhisan oo wasiirada waaweyn oon wasiir ku-xaanka ahayn lix wasiir ayaad ku leedihiin waa markii ugu horraysay sidaad usu mooqataan soo istaaga dalkiinna mas-uuliyaddiisa qaata waxaan idin leeyahay walaalayaalow ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu idinka wax idinkuma dhaamaan ma aha dadka ugu mudnaa inay dalkan hoggaamiyaan iyagaa nasiib u helay waxaa laga yaabaa idinku inaad naga aqoon badantihiin oo naga cilmi badantihiin waxaan diyaar u nahay inaan idin maqalno specially marka fikirkeenna uu kala duwan yahay waxaan diyaar u nahay taladiinna inaan qaadanno codadkiinna inaan qaadanno laakiin si madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda waddanku ay idiin dhegaystaan idinkaa laydinka rabaa gogashii laydinku dhegaysa lahaa inaad fidisaan noo yeera nala xisaabtama haddaan diidno inaan idiin imaadno u sheega shacabka intiisa kale waa ka mahad celinayaa sida sharafta leh oo naloo casuumay waa ku mahadsan tihiin meeshan wanaagsan oon isugu nimid waan ogahay inaan qorax taagannahay laakiin ma dareemayo qoraxda waayo qoraxda waxaa ka muhiimsan shucuurta kulligee naga muuqata iyo himiddiilada ka muuqata dalkan inuu hore u dhaqaaqo haddii aan nahay ragga halkan taagan oo odayaasha ah oo anigu aan ugu horreeyo waxaan rabaa inaan idiin sheego sida soo socoto dadkan dhallinyarada ee naga soo hor jeeda wixii ay xaq noogu lahayn ma hayno xaq waxay noogu lahaayeen gacanta inaan u gelinno waddankii uu walaalkay dalxa ka hadlaayay kun sagaal boqol iyo siddeetanki magaaladii miyaan haynaa qarannimadaas miyaan haynaa inta yaroo nolosheenna ka hartay hal mid uun baa noo hartay inaan samayno dagaalkii qabyaaladii isriixriixe inaan dhinac u reebno qarannimada soomaaliya aan dhisno wiilashan iyo gabdhahan aan gacanta u gelno waa mahadsantihiin maalin walba ood soo kacdaan waxaan idinka rabaa waddanka wanaaggiisa inaad eegtaan xumaanta in la reebo waxaan la qoraayo oo qof walba soomaaliyeed la xagxaganayo inaad ka fogaataan runta si wanaagsan ha la isugu sheego laakiin ciddii aaminsan dalkani inuu dal xun yahay maanta fariin baan u hayaa dalkani waa dal wanaagsan dadkani waa dad wanaagsan ummaddani waa ummad karaabo leh dhibaataana soo martay dhibaatadana soo martayna dunida kale sidaan ugu dulqaadanna uguma dulqaatay inaan dhibaatadaas soo marnay welina aan taagannahay waxay tusaale ka tahay cidda aan noqon karna mustaqbalka niyadayaan laydinka xumayna dalkani wuu dhaqaaqay xukuumaddiinna diyaar ayay u tahay in idinla shaqayso nidaam wanaagsan in dalka dib loogu soo celiyo idinkana waxaa muhiim inaad gacan siisaan waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble yuufdi hogaaminaya howlo shaqa u jooga magaalada beledweyne ayaa halkaasi kula kulmay saraakiisha qaramada midoobey ee ka howlgala magaalada beledweyne wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka hirshabeelle mudane sayid xasan cali oo la hadlay reediyo muqdisho ayaa sharxaad buuxa ka bixiyey kulanka madaxweynaha uu la qaatay saraakiisha qaramada midoobey iyo weliba wadda uu xariga ka jaray oo ku taala gudaha magaalada beledweyne
umahadsan tahay socdaalka madaxweynuhu wuxuu ku wajahnaa sidii sidii loo kurgeli lahaa dhammaan maamul goboleedka hirshabelle qaybihiisa kala gudub qaybihiisa kala duwan bulshada ku nool khaasatan reer beledweyne waxaa jira waddanka sida aan la soconno abaaro aada u baahsanaa jiro waxaa jiro sida aan la soconno abaaro iyo waxaa jiro colaado meelaha qaarkood marka socdaalku madaxweynuhu wuxuu ku saabsanaa sidii horeba madaxweynuhu uu ugu tegay degmooyinka qaar kamid a hirshabelle sida magaalada balcad iyo dekedii ceelma-aan iyo garoonkii isley saas oo kale socdaalka madaxweynuhuna wuxuu ahaa ukuurgelid oo uu kuurgelayo bulshadiisa balbaahiyaheeda kala duwan wuxuu madaxweynuhu la kulmay inta uu halkan joogay qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah wuxuu la kulmay ururada haweenka iyo dhalinyarada wuxuu la kulmay sidoo kale culimaadudiinka iyo dhammaan qeybaha ay isugu jirta bulshada aqoonyahanadii ayuu la kulmay saas daraaddeed kulankan madaxweynuhu ama safarka madaxweynuhu iyo wasiirada uu hogaaminayo waxay ku saabsanaayeen ukuurdilid ay ukuurgelayaan xaaladda magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka
kulamadii uu la qaatay maamulka iyo odayaasha dhaqanka waxyaaba ay ka wada hadleen maxaa ka mid ah
waxay ka wada hadleen odayaasha dhaqanka iyo madaxweynuhu in la wada shaqeeyo sida aad ogsoontaha dowladaynu waxay dhisan tahay muddo kooban waxaana nagala doonayaa inaan aan ku tilaabsano horumar la taaban karo sidii maxaan kuu sheegaa maamul goboleedada kale waxaad ogsoon tahay in aan aan nahay maamul goboleed ordun ah oo oo gobolada kale ka haray marka madaxweynuhu wuxuu ku dhiirigelinayay aqoon-yahanada iyo odayaasha iyo ganacsatada reer beledweyne in ay dowladda la shaqeeyaan ay horumarkaasna ay wax ka naqdaan oo ayaku ay hogaamiyaan sidaas ayuu madaxweynaha iyo odayaashu ay ay kala qaateen oo hadal si taa lamid a maantay waxaad la kulanteen saraakiil qaramada midoobey oo beledweyne ka howlgala waxyaabaha aad ka hadasheen saraakiishaasi maxay ahayn
waa saraakiisha qaramada midoobe beledweyne kahoos ka howlgala waxaan ka hadalna waxay ahaayeen in ay dowladda hirshabelle dowlad goboleedka hirshabelle ay ka saacidaan dhinac dhinac dhinac walba hadday ahaa laheyd dhismaha booliiska iyo hadday ahaa laheyd isdhexgalka bulshada dhalinyarada waxyaaba fara badan aanu ka wada hadalnay maantay runtii wayna naga ballan qaadeen in ay xaruna xaruntooda beledweynena ay xagga gey doonaan jawhar gey doonaan tanna ay halkeeda ka shaqay doonto iyo guud ahaan inta hirshabelle ay ka kooban tahay oo gacanta dowladda ku jirto inay tegi doonaan ay noo sheegeen shaqana ay ka bilaabi doonaan haddana ay ka wadaan marka waxyaabaha aan ka hadalnay waxaa kamid ahaa maadaama lagu jiro wakti xun oo abaara ay jiraan waddanka ay ka jiraan in ay naga saacidaan oy garab naga siiyaan abaaraha sidii aan uga hortegi lahayn oo aan maxaan kuu sheegaa bulshada tabaanaysan ee maxaan kuu sheegaa mi iyo magaalaba ku tabaanaysan aan u garab istaagi lahayn sidaas ayay ay aya ayay maantay isku soo ka wada hadalnay
waxaa jirto in sidoo kale madaxweynaha hirshabelle uu maanta xarig ka jaray ee waddo dhex marta magaalada beledweyne waddadaas dib u dayactir miyaa lagu sameeyey mase walaal waxa weeye sida aad ogsoontaaba maamulka halkan ka dhisan beledweyne gudoomiyaha kheyr allah siiye magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali cusmaan jeyse iyo bulshadiisa soo kaashanaya ayay waddadaasi ay dhiseen muddada waxaa dhisay dadka shacabka oo reer beledweyne ah ayaa dhisay cid kale oo taakulaysay oo ama dowlad federaala ama maxaan kuu sheegaa hay-ada shisheeya ma jiraan maskaxdooda iyo muruqooda iyo maankooda ayay kulmiyeen waxay yidhaahdeen bal aan tijaabino inaan wax qabsan karno si naloo kugu degsado oo guud ahaan hirshabelle iyo maxaan kuu sheegaa gaar ahaan magaalada beledweyneba si aan u wada dhisno aan maxaan kuu sheegaa aan baroobayno oo aan istijaabino cid ku gacan siisay oo maamulka ka banaanka ah ma jirto waddadaasi waxay ahayd waddo cusub oo laami ah ilaahay ilaahay fadligiis waddadii maanta ayuu madaxweynuhu noo furay waxaana rajaynayaa insha allahu in ay ku dayso doonaan magaalooyinka kale ee hirshabelle inay saasoo kale ay iskaa wax u dhiso ay ku iskaa wax u qabso ay ku dhiso doonaan oo ay ay ay ku dayo doonaan guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane mudane cali cusmaan jeysa ay ku dayso doonaan marka waddadaasuna xaalkeedu sidaa ayuu ahawlan
socdaalka wafdiga madaxweynaha hogaaminayo adigoo qayb ka tahay ku jooga beledweyne imise ayay qaadanaysaa
waa waxaan rajaynayaa insha allahu inaan sii joogi doono laba maalmood ama saddex maalmood haddii isago ay isbedelin saas ayaan rajaynaynaa shaqo ayaa noo dhiman inaan la kulanno dhammaan qabaa'ilada degan halkan iyo bulshada noocyadeeda kala duwan ee degan magaalada tan ama ama guud ahaan gobolka hiiraan ayaan inaan la kulanno ay tahay oo aan ogaano baahiyahooda iyo cabashadooda aan ogaano shaqada aan u nimid halkaana waxay ahayd runtii inaan bulshada aan aan aan aan aan ogaano bal waxa ay ka qabaan fikirka ay ka qabaan dowladnimada maadaama aan cusub nahay oo waxaan ku sheegaa aan aan aan nahay dowlad curdun ah marka waxaan sii joogi doonaa insha allahu labo ilaa saddex maalmood haddii alla yidhaah mudane sayid xasan cali waxaa tahay wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka hirshabelle kan wasaarad ahaan maxaa idii qorsheysan maadaama xilli roobaadka guga uu ka cortay meelo kamid a gobolka
walaal waa su-aal wanaagsan waxaa noo qorsheysan sida aad ogsoon tahay lix iyo labaatan sano iyo wax lamida ayuu waddanku burbursanaa meelaha qaar waxaa ka jiray maamulo goboleedo laakiin anaku waa cusub nahay sidaa mar badan kusoo celeniyey runtii beeruhu waxay u baahan yihiin wakti badan in la geliyo waxay u baahan yihiin waxaan haysanaa labadayna gobol dhulbeeleed aad u baaxad weyn waxaan rabnaa inaan dib u howlgelino kanaaladii oo maxaan ku sheegaa xirin badankoodu buddooyinkii waxaan rabnaa inaan webiga naftiisa aan ku samayno dayactir aan ku samayno oo aan ciidii ka bixino sidaad ogsoon tahaba waxaan u dhexaynaa abaar oo maxaan ku sheegaa waktiga aan ku jirnaa iyo xilliga roobku yimaado oo fatahaada marka waxaan rabnaa inaan ka hor tagno haddii alla yidhaahdo fatahaada inaan ka hor tagno oo aan webiga qashinka ku jiro iyo wasaqda ku jirto aan ka saarno iyo biya carada ku jirto aan ka saarno meelo biyo xiriirana aan u samayno haddii alla yidhaahdo marka qorshahayagu waxa weeye in aan isku qarsanno anaku dowladda federaalkana aan maxaan ku sheegaa aan ka sugayno runtii inay naga caawiso iyo hay-adaha ku shaqada leh beeraha inay ayakuna naga caawiyaan oy nafsiiyaan agabkii iyo maxaan ku sheegaa how waxyaabihii aan uhortegi lahayn fatahaadaha webiyaha kuna soo saari lahaynay dalagii beeraha ugu dambeyn fariinta aada la wadaagayso bulshada soomaaliyeed maxay tahay adigu ka faaidaysanaya fursadda tan ay ku siisay radio muqdisho walaal fursadda aan fursadayda qaaliga ah anoo ka faa'iidaysanayo bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay gacmaha isqabsadaan in ilaahay ay u tooba keenaan in allabari la sameeyo in roobdoon waa la eelaamiyey waana lasoo sameeyey inaan aan ducada badino ilaahayna quluubteena isku soo dumo bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dhammaan in ilaahay quluubtooda isku soo dumo reer hirshabeelle waxaan leeyahay walaalayaal isku tashada isku tashada mar labaad mar saddexaad isku tashada fursadayda qaaliga ah aan uga faa'iidaysanayo waxaan leeyahay ilaahay abaaraha iyo colaadaha hanaga yasiro
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa dadaal ugu jira sidii caratuur loogu sameyn lahaa meelaha laga cabsi qabo inuu fatahaad ka sameeyey webiga shabeelle marka uu biyo keeno isagoo beeralayda ka codsaday inay soo sheegaan meelaha ugu daran ee caratuurka u baahan xilligaanna guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makraan ayaa arrimahaasi ka hadlay rabbilcaalamiin salaa salaamu calaa rasuulillaah siirka beeraha iyo siirka ganacsiga ee warshadaha gudoomiyaha tuulada bayaxaaw iyo beeraleyda iyo isu xil saaray inay maaragtay dhibaatada soo socoto maadaama webiga uu maaragtay gulooyinkan uu qalabsanaay meelihii hore uu maaragtay ka fatahi jiray sidii maaragtay meeshii uu hadda kahor ka fataho dadka ay ku dhinteen allah u naxariista labadii wiil oo ayagoo markaa shaqada laga haayo iyo dhulkii kale oo khatartiisa lahaayoo ayagana sidoo kale u qafiifsanaay dadkii isu xil saaray guddoomiyaha iyo beeralayda ku teedsan dhinacan webiga oo dadaalka iyo gurmadka sameeyey gobolkana soo weydiiseen in garab la siiyo wax allaale wixii garab laga sii kara laga siiyo aad iyo aad anugu mahad celihaynaa waxayna sameeyeen dadaal aad u wanaagsan maadaama ay xilligii hore biyihii fakaday laga yaabo inay hadda beerahoodii la gurahaayo si uusan haddana mar labaad biyuhu hadday yimaadeen aysan musiibo kale ugu sii naqan oo dadku ay uga faa'iidaystaan dalagaas ay uga faa'iidaystaan in kuwa dambana hadduu ilaahay yidhaah looga faa'iidaysta haddii webiga uu biyo keeno isagoo degan oo farihii iyo la isticmaalo iyo maarata sidii webiga beeraha loogu waraabsan jiray muddooyinkan badan oo dowlad la-aanta jirtay waa ognahay inay dhibaato badan oo webiga uu ummadda ku hayay mararkan dambana hadda wuxuu timida waa inuu asiga iska qalala haddana si iska guro abaaro jira awgood marka waxaan ilaahay ka rajaynaa inuu ilaahay noo keeno raxmad naxariis lahoo waasac oo caafimaad qabto ummaddan ay ku diirsato webiguna biyaha uu noo keeni doono waxaa ilaahay ka rajaynaa ay maarta ilaahay musiibadooda ilaahay uu dad ka badbaadiyo biyo xasilanoo dadka ku manaafacasan karaan ilaahay uu noo keeno dadka sidaanoo kale u dadaalay waxaan ka rabnaa gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmooyinka webiga uu maro sidii degmada mahada iyo jowhar iyo balcad inay sidaanoo kale beeraleyda ay u dadaasho hadba degmada ay joogaan iyo gobolkana hadduu ilaah yidhaahdo gacmaha kama laaban doonaan ayagana maaragtay garabkoodii taagan yihiin waa allaalay wixii ay ku saaciid karaan ay ku saaciidayaan laakiin ummad isku tashatay oo ayaga tashatay oo waxa udana iyo waxa dhibaato kuwa garatay ayaa wax qabsan karto horumarna gaari karto marka horumarku wuxuu ku xiran yahay inay berito waxaa la yidhi shar u tooghay khayr wax kaama dhibee hadduu wiigu biyo uu keeno aysan dhibaato aysan ugu keenin waa alxamdulilah laakiin hadday dhibaato ka imaaleed haddii ka hor laga sii baaraan dego oo ka hor wixii lasii qaban kara lasii qabto waa dadaal loo dadaalay waxa hadhowto maaragtay imaan doono inaysan markaas culeyskooda uu yaraado marka waxaan uga mahad celihaynaa beeraleyda dadaalkaas badan samaysa garatayna inay arrintaas samayso waxaan u sheegaynaa dadka beeraleyda hawshaan loo qabtay oo guddiga iyo dadka isku daran ay hawshaan soo abaabuleen waxaa laga yaabaa hadhowta dadka shaam u shaqeeyey inuu qof ay ku dhibto beertii intii loogu talagalo beertii laga rabay inay qofu ku dhibtaa laga yaabaa waxaan idiin sheegaynaa dadka adeega kuu fuday ee wakhti baxshay ee socdaya ee u taagan qoraxdan haddana inaad adigoo lagu heriyey oo qoraxdii iyo wixii lagaa heriyey inaad ku dhibtid wixii yaraayo beer ahaan kuu soo gaaray shaqadaan la qabtay wuxuu ku soo gaaray inaad ku dhibtid waa wax arrin aad iyo aad looga fiican yahay marka waxaan rabnaa ninkii shaqeeyey lugeeyey oo wax qabtay oo fikirka keenay iyo kan beerti beeraha loo dadaalaya iskalaba inay dadku sidaas ay u isugu wada xiraadaan leesuna fududeeyo shaqaduna siday u fududaato qof la arkaba ay dhinaca ay ka joogto ay ka fududayso annaga ka maamul ahaan gobolka haddaan nahay gobolkiina waad ogtihin waad ka warqabtiin xaaladdiina laakiin haddana maaragtay waa tabaryarna in kaaga heri mayno garabkiinaan taagannahay aad iyo aadaan u mahadsantihiin qolo kastoo sidaan suxilqaantana hadduu ilaah yidhaahdo garabkoodaan taaganna inay maaragtay wax la qabto ayaana muhiimadda ay tahay haddaa adoo iska jiiftid ay wax biyihii yimaadiin ay biyihii ku xaafaan ee badarkii aad sugaysa haddana ay sii baabi'iyaan adigoon dadaal samayn haddaad dadaal samayso wax dadaalkii ay ka weynaado waa amar ilaahay amar ilaahayna wixii yimaado ilahay xaggiisay ka yimid laakiin inaad iska jiifatidaa kasii foolx marka aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa dhammaan waxaan u sheegaynaa gobolka shabeellaha dhexe beeralayda ku teersan weligana meel allaale meeshuu ka jilicsan yahay ayaga ogtuulooyinka iyo dadka beeralayda waxaan rabnaa inay dadaalkaas muujiyaan haddii dadaalkaas muujiyaanna wixii ay maarata xoogaa is yidhaaheen way ku gaabteen ama waa kaalma u baahantihiin hadduu ilaah yidhahdo way noo imaan karaan diyaaraana u nahay annagana garabkoodaan taaganna laakiin waxaan rabnaa tuulo kasta iyo beeraley kastoo isku xidhan iyo qayb kastoo qusaysa meesha webiga uu ka jiracsanya inay ayaga maarata warbixinteeda keenaan webiga wuu qalaliyey asigoo qalalsan hadday biyaha awood ku yimaadeen waxaa laga yaabaa inay si fudud oo webiga uu ku dhilaaco laakiin qoyaan male webiga marka maadaama uu jeeraar ka kacay webiga uu dilaacsan yahay biyahaas inay si fudud ku jeexaanna ay fududda marka dadku meelaha uu jilacsan yahay inay warbixin ka keenaan tuulooyinka guddoomiyaasha tuulooyinka aad iyo aadna sidaas laysugu xiraado dadaalka inta samaysana uga mahad celiynaa inta dhimanna waxaan ka sugaynaa ayagana sidaa koo kalinto aad iyo aadaadna u mahadsantihiin guddoomiyaha bayaxaaw iyo beeralaydiisa iyo dhammaan maaragtay inta hawshaan qabatayba aaday u mahadsan yihiin annagana garabkiinaa taagan hadduu ilaah yidhaahdo aadaadna u mahadsan
maamulka degmada kaxda ayaa faahfaahin ka bixiyey qoysas hor leh oo barkacyaal ah oo ka soo barkacay abaarta ka jirta gobollada dalkeena soomaaliya kuwaasi uu sheegay inay soo buux dhaafiyeen degmada kaxda guddoomiyaha degmadaasi mudane maxamed ismaaciil cabdulaahi ayaa arrimahaasi iga waramay
radio muqdisho waan isalaamayaa marka koowaad marka labaad xaalada barakacayaalku waa un kolley waa xaalad barakacayaal runtii xaalad waktigan adagna waa ay ku jiraan laakiin intii hore ummadda soomaaliyeed baa la tacaalaysay markii uun dhibaatadii inteedii badnayd wixii uun dhiigdejina la samayn karin la sameeyey haddana wareeg labaadoo naxdin la ayaa haddana ay dareemayaanoo dan nin banaan fadhiya ama ruux banaan fadhida ama islaan banaan fadhida ama ilmo banaan fadhida waxoogaa waxay dareemaysaa oo geed waxay qoracdii ka hoos gashada oo badan aysan haysanin ama meel kale ay ku heesaan haysanin haddana inay un xilli roobaad lagu soo dhowayahayna ay dareemayso waa wax badan baa maaragtay runtii ka maqan dadkaas baahidoodu aada iyo aad bay zaahid u tahay alaale wixii bini aadam u baahnaay oo dhan bay isaga baahan yihiin mustaqbalkoodii waa maaragtay meelay ku sheegaan male aad iyo aad bay dadka xaaladahoodu ay catiran tahay laakiin ilaahay baa un kulley kaafiyo oo ilaahay baan rajeynaynaa inuu kaafiyo baahidooda gudoomiye dadka qoysaska sida aad sheegtay banaanka jiifa ilaa iminka maloo sameeyey meelo hooy ah oo ay seexdaan ha ahaato coosas wax ka samaysan ama waxyaabo kale ee gabaad ka dhigtaan
runtii wixii la keri karay bulshada soomaaliyeed ee gobolka banaadir ku nool way samaysay hadday xagga maamulka gobolka tahay iyo hadday maaragtay ummadda soomaaliyeed tahayba xaqiiqdii aada iyo aad baa loola tacaalay oo wixii bac la heli karay iyo wixii tender loo heli karay iyo wixii maarata shiiraad kaleo xagga cuntada loo heli karay iyo hadday ku bisil tahay iyo hadday ku cayrin tahayba wixii shacabka soomaaliyeed uu gacantiisa ku hayay aada iyo aad baa loola tacaalay low oo aysan wax ku filan aysan ahayn xagga hoyga marka loo samaynayaayo ruuxa bini aadmigii waa hoy quman oo dabaysha iska xajin karo oo waxay hadda ku jiraan wax hadday dabayl onfala ay timaado dee markaaba aan fiir lahayn oo wax maaragtay adagoo wax iska xajin kara uusan lahayn marka waxaa la odhan karaa runtii hoy kuma jiraan laakiin de isagu lageed caligarooba laba laamood oo isu sura caligaroob tabartuu leeyahay waad arki kartaa laabad udhuman oo caligaroobaa la saaray bacdiina korkaa looga saaray marka lama odhan karo waa hoy oo ruuxaasi ku noolaan karo ama dabaylka celin kara ama roobka celin kara ama dhaxanka celin kara lama odhan karo wax hay ah oo maanta laleeyahay waa hoy oy dadkaasi haysaani ma jiraan xaqiiqdii markii laga reebo wax uun kooban oo la tirin karo oo aan badnayn oo waxoogaa teendhooyina loo taagay laakiin baxda haddii la siiyey baxdii tiirkii korka laga saari lahaay oo adkaan ma haystaan waa lama xali garooba dad inta la is- madaxa iska saar saaray ee loo en- isku xirxirtay haddana korka ka saartay oo ka hoos galay saacad walba saacadda ka dambaysana waa soo gelayaanoo daqiiqadiiba intaasoo baabuurba ka daadanayaan dadkii marka waxa weeye xaaladdu xaalad aada iyo aada u cakiran weeye laakiin hadda dawladdu sayida gobolka banaadir ilaa saddex goobood buu u diyaarinaya haddii ilaa yidhaahdo labadan maalmood ee nagu soo aadan saddex maalmood ee nagu soo aadan in dhul badan teendhooyin lagu dhiso oo intii laga gaari karay ama inta dambe marka halkaas lagu ururiya oo kulli la qorsheynaya haddii ilaa yidhaahdo guddoomiye waxaa soo taraya dadka ee soo gaaraya degmada ee kasoo barakacaya ee qaar ka mid ah gobollada dalka ee saameysay abaartu ilaa iminka tirkoob ma ku samayseen qoysaska soo gaaraya degmada runtii tirakoobkoodu dee waa muujad socoto waaye adiga weli socda oo ama maaragtay dad soo fataaday oo kale wax dhib badan waaye hadday dadku hal iris ka soo gelayaan baa loo samayn karaa tirakoob laakiin maxa daalika annagu kama gaabinayno oo sitimaankiiba tirakoob baanu ku samaynaa bishii tirakoob baan ku samaynaa tirakoobkaasi wuu socdaa mar walba saacad walba saacadda ka dambaysa ayuu soo kordhayaa hadda sitimaanki aan soo dhaafnay sideed kun ilaa sagaal kun bay udhexeeyeen haddana ilaa koob iyo toban kun ilaa koob iyo toban kun iyo shan boqol bay maaragtay haddana sii xagaxagaynayaan waa labada dhinac oo xagga garis baaley iyo xagga daymiile iyo xagga kaxdaba waa ummaddu way fadhiisatay marka dadkaasi waa inta xagga degmada kaxda uun hadda usoo maaragtay soo jirtee intaa kale xagga garis baaley iyo xagga daymiile intaa kale ee fadhidaayeen intaa in leeg in kasii badan weeye marka ummadaad aan la koodi karin weye haddii aad adiga aad indhaha saarto naftooduba way kuu diidaysaa marka aada iyo aad buu dadku u baaxad culisiin low oo aanaan tira koob kaba dambaysoo rasmi ah annagu aanaan xaqiiqda haynin laakiin oo mar walba dee saa aynu kuu saamaxaynin oo meeshaad hadda tira koobta ad arkaysa islaga waqtigiiba isagoo intaasoo baabuur lagu soo daadinaya daa marka dadku waa dad aada iyo aada u tiro badan weye intaan kuu sheegay weyn hadda ka agdhowyii guddoomiye marka laga soo tago arrinta hoyla-aanta aad ka hadashay ee haysato qoysaskan barkacyaasha waa sidee xaaladda nololeed ee iminka ku sugan yihiin xaaladda nololeed runtii waan kuu horumariyey oo bulshada soomaaliyeed dhiig joojin xoogle ayay samaysay daqiiqad walba cid wax walbaad arkaysaa kuwa iyo bacad iyo bacda biyo kuwadaad arkaysaa ku xabad rootiya wadaad arkaysaa ku maaragtay falli wadaad arkaysaa ku busto wadaad arkaysaa ku maaragtay sijaayad wadaad arkaysaa kuwa raashin cayriina wadood kiilo kiilooya isku soo daray baad arkaysaa gobolkuna intaa isaguna wuu dhex socdaayo xalay habeen sagaal saac oo habeennimo ayaa qaybta garas baaley laga qaybinayo duqa magaalada uu ka qaybinayey alaab iyo maaragtay waxay ku noolaadaan dadkaasi shalay degmada kaxda uu ka qaybiyey duqu oo ilaa laba meelood buu maaragtay raashin kaga qaybiyey ummadda soomaaliyeedna iyadu daqiiqadba kama hakadaan maca daalika ilaa lix goobood ba haddana raashin bisi lagu kariyaayo kii markaa soo baxa isagoo dherigu marka hadduu lasoo kulmo dherigii oo karsan baa maaragtay ayaa faylka laga geliyaa maca daalika qaybo kale oon kaba warhaynin oo waxaad arkaysaa raashinkan bisila aan soo gaari karin goobaho maaragtay baahidooduna ay mar walba badan tahay baad arkaysaa waxaa intaa weeliya caafimaad darro badan baa dadka ka muuqata oo ilmihii jabeecaad ku arkaysaa shuban baad ku arkaysaa xanuunada kale ee faafaad ku arkaysaa marka yacnihii ummadaasi dhibaataday ku sugan tahay waa dhibaato allahba subxaana watacaala uu ka qaadi kara uun runtii ummadda soomaaliyeedina aada iyo aad baan ilaahay baa ku mahadsanaan ugu mahad celinaynaa sida karaamada iyo sharaftale isu gargaartay ilaahay baana ka abaal marin doona nin waliba wuxuu geystay iyo siday ummadooda soomaaliyeed ugu danqanayaan xaqiiqdii haddana xilli roobaad baa la galay oo hadda waxa ugu daran waa xagga hoyga aan sheegnay iyo waxay roeen maaragtay qoraxaa iyo roobka ka gelilaayeen iyo siiba musqulaha oo aada iyo aada dhibaato aada iyo aada u xoog baday oo ay naga haysatay iyo xagga biyahaba waa culasyadaasi way jiraan laakiin waxaan rajeynaynaa miisaanku inuu kala fudaado ilaa dhowr goobood loo kala raro oo ay culasyadu waqti dhow fudaadaan baan rajeynaynaa insha allah
dhowaan waxaa qaar ka mid ah gobollada dalka iyo gobolka banaadirba ka curtay roobkii guga cabsida laga qabo in qoysaskaasi ay saameyn ku yeelato roobka iyo caafimaad daro inay ka dhalato ilaa intay gaarsiin tahay
waa su-aal fiican runtii xaqiiqdii waad garan kartaa ruux dad iyo maaragtay duunyadii iyo wixii uu dugsan jirayba ay soo dhammaadeen oo haddana sidii uun soo socday daalkii iyo diifkii iyo rafaadkii ka muuqdo oo haddana geed hoostii fadhiya oo haddana roob ku dulda-ay waad garan kartaa runtii xaqiiqdii toban walba harba haysato oo roobka dhibaatada uu ku hayo uu maaragtay uu roobku iyo dabaylaha iyo xanuunada iyo cudurradu waxay leeyihiin waa dhibaato uu dareemayo waxaa dareen kale ku haya dee caradii ka yimid oo xoolihiisi ku dhammaadeen ama bartiisii ayda uu ka walbahaarsan yahay oo haddii haddana roob baa helay la yidhahdo laga yaabo laftoodu inay hawo ka hayso adna yaafiyaad ugu noqotaa ad u beerataa uu isleeyahayna waa hawo kale oo haysa maca daalika hadda dadkani dad hawoon karaba ma ahaba dad soo jilcay oo abaarta soo dirotay oo dunyadoodii iyo beertoodiiba ay madoobeysay weeye marka waa dhibaato aad iyo aad u xoog badan bay iyada lafteeda ku haysaa hadday roobab dabayla wataan iyo hadday maaragtay roobkii xooga badnaaba uu ku dhaco dad iska xajin kara miisaankoodu ma aha marka aad iyo aad bay cabsi weyne ay u haysaa cidda ban cid ruux bannaan fadhiya oo roob ku yimid waad garan kartaa xanuunka iyo cabsida ay ay ku kordhin kartaa arrintaas ugu dambeyn fariinta bulshada la wadaagaysa runtii aada iyo aad baad mahadsan tahay fariinta mar walba waa gudbinaynay oo midiyaha iyo maaragtay warbaahintu ay nala soo xidhiidho aada iyo aad baan runtii ugu mahad celinaya shacabka soomaaliya mar walba waan u mahad celinayaa ilaahay baan marka koobaad u mahad celinaya marka labaad shacabka soomaaliyeed fariinta aan gudbinaya waxa waaye ummadda soomaaliyeed xukuumadda ugu horeeya mudane madaxweynaha qaranka baarlamaanka wasiirada dhammaan gobolka banaadir iyo ummadda soomaaliyeed baan fariintaan u gudbinaya waxaan waxaan leeyahay ummadii ummadii nooma dambayso ummadii reer kaboon iyo reer casayr ayay daarsan tahay waxaan leeyahay gacan xoog leh oo dawladeed bay u baahan yihiin gacan ilaahay bay u baahan yihiin marka koobaad marka labaadna gacan dawladeed oo xoog badan bay u baahan yihiin waxaan waxaan odhan lahaa caawimo aada u xoog badan oo ay dadkaasi kusoo noolaadaan ha loo sameeyo ha loo filiyaan odhan lahaa intii wax bixisay ee la soo gaadheena ilaahay abaal khayr qaba ilaahay ha mariyaan odhan laade
qeybihii dambe ee barnaamijka aysan soo gaarinaya maamulka puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey ciidamo la geeyey xibaha bari kuwa oo ay sheegeen in ciidamadaasi ay kor tagayaan kooxaha burcabadeed ee halkaasi kusoo badanaya afhayeenka madaxtooyada puntland cabdulaahi maxamed jaamac qur-aan jecel ayaa warbaahinta u akhriyey bayaan ka soo baxay madaxtooyada oo ku aadanaa in aan la aqbali doonin mar kale burcabadeeda ay ka qafaashaan xeebaha maamulkaasi maraakiibta halkaasi soo gaaraysa shanadka wakti bishii saddexaad oo hadda aan ku jirno ayaa waxaa puntland xeebeeda lagu qabsaday markab markabkaasoo dowladda puntland ay u dirtay ciidan badda ah oo gaarayay shan doonyood iyo markab iyo ciidan dhulka ah oo watay saddex tignika iyo ciidan xoog leh taasoo keenaysa in dowladdu markiiba jawaab degdega ka bixisana puntland aysan ku soo noqon burcadbadeed iyo ashaxoodii lagu yaqaanay iyo qabrigii dhaqanxoodii horey loogu puntland aad ku yaqaaneen sidoo kale waxaa soo baxay warar dawladda u soo baxay in degmooyinka degaan xeebeedka degmada dangorayo ayl iyo caluula iyo xaabo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqayo dhalinyaro doonaysa inay aragtida noocaasa dib ugu noqdaan saas awgeed dawladda waxay u dirtay ciidan degmada dangorayo iyo ayl caluula iyo xaabo kala u kala qaybsan ciidan dhulka ah iyo ciidan badda soo maraya taasoo macnaheedu yahay in dawladda puntland marna aysan ogolaanayn kun iyo lix boqol soddon iyo lixdan kilomitr dhulka xeebeedkeeda oo kasoo bilaabanaya bariga mudug koonfurta mudug ilaa iyo degmada iyo ilaa gobolka sanaag dhamaadkiisa in aan la ogolaan in mar labaad ay kusoo noqdaan burcadweedii islamarkaana dowladda puntland waxay u sheegaysaa shacabka ku teedsan xeebaha iyo degmooyinka iyo gobolada inay soo gudbiyaan dhaqdhaqaaq kasta oo ay ku tuumaan burcadbadeed al-shabaab iyo nooc kasta oo sharaftooda iyo cirdigooda iyo dadnimadooda iyo deegaankooda waxyeelaysa sidaad la socotid puntland horey ayaa looga safeeyey burcadbadeeda iyadoo wejiyo badan lagu dhameeyey mid ciidan iyo mid weliba in dadka laga wacyigeliyo dhaqan xumada iyo anshaxooda nimankaas ay leeyihiin waxaad moodaa in kicin labaad uu samaysmay oo bishii hadda aan soo dhaafnay oo labaad ayaa doon waxaa lagu qabsaday ay leeyihiin ganacsi reer puntland degmada jariiban deegaanka garaacad aageeda waxaana qabsaday dhalinyaro kasoo jeeda maamulka galmudug kadib waa la soo daayey haddana isla markiiba waxaa la qabsaday markab kale oo muqdisho u rarnaa oo lagu qabsaday deegaanka aaga xaabo isla markaana dawladda xoog bay ku weerartay waana ka dejisay nimankii markaa burcadda ah ee saaraa waxaad moodaa labadaa dhacda kadib in hididiiro ay gashay dadka qalbiga ka qabay awalba inay ku noqdaan dhaqankii lagu yaqaanay ee u badnaa khamrada iyo maaragtay muxuha kala daadsanaantii ah horey usoo bartay shacabka puntland waxaad moodaa marka in dhaqankii dib loogu loo xasuustay oo dad horay ay qalbiga uga tagan ay xasuusteen waxayse dawladda u sheegaysaa in dhammaan xeebaha puntland ciidamo ku baxeen biriga uga uga soo baxeen baddana uga soo baxeen islamarkaana shacabka puntland loo sheegayo qof kasta iyo cid kasta oo ay ku tuhmaan inuu xiriir la leeyahay amaba uu samaynayo aragti iyo dhaqdhaqaaq aan deegaanka raalli laga ahayn in islamarkiiba dawladda usoo gudbiyo dawladduna waxay u sheegaysaa shacabka in si buuxda oo bad iyo biriba loogu howlgelayo islamarkaana ay ka feejignaadaan inay ku dhex milmaan dadka la ritaardabgareynayo oo qaarkood hadda ay sumad gaara leeyihiin waa la yaqaanaa burcaddu kama mid aha shacabka shacabka puntland waa shacab hufan akhlaaq le diin leh islamarkaana wadaniyadda iyo dalkooda kuwan yihiin kuwan kalena waa kuwa daroogaysan islamarkaana ku xiran gobollo kale oo soomaaliyeed anshaxumadana kasoo minguurinaya waa la ogyahay meeshay joogaan iyo meeshii ay marayaan laakiin waxaa fariintaana waa fariin guud oo ku saabsan dhammaan puntland shacabk iyo shacabk iyo shacabkiisa gaar ahaan deegaan xeereedka ee puntland guud ahaan waxaan kuu sheegay in hadeertaan ciidamo ku baxeen shalay iyo maanta iyo weliba saacadda aan ku hadlo ciidamo u baxayaan deegaanada puntland guud ahaan gaar ahaan hadeertan ay toos ugu baxayaan degmada qandala xaluula bayla dangaroyo iyo ayl intaas waxaa ku baxaya ciidamo korneer kusoo sameynaya islamarkaana dad la kaargadgareynaya dawladdu ay gacanta ku hayso xogtooda dhammaantoodna hadafkaasi uu yahay in dhaqdhaqaaq kasta iyo iskuday kasta iyo qof kasta ku aaminaya ama laga lagu tuhmo inuu dhaqankaa iyo xiriir la leeya dadka noocaasa meeshii ka joogaan soomaaliyaba in lasoo qabto sidoo kale biriga baddana waxaa maraya ciidan doonyo iyo wato maraakiib oo iyaguna dhinaca badda kasoo gelaya degmooyinkaas waa dhab arrinkaasi dawladda puntland horey waxay ugu tilmaantay jariifka ka socda xeebaha puntland guud ahaan gaar ahaan iyo guud ahaan soomaaliya iyo maraakiibta adduunka ka imaanaya iyo weliba ciidamada nato aan ilaalinayn hore ayaa dawladda in badan uga hadashay madaxweynuhu ku tilmaamay qaran ay tahay arrinkaas waa arrin u baahan in siyaasad guud oo soomaaliyeed laga yeesho ciidamo waxaa jira eu ah iyo kuwa naata xeebaha soomaaliya marka laga tago waxaana muhiim ah in maaragtay waa ku gartay mudan loo helo sharaxaad in ciidankaas awoodiisa iyo sharciyadiisa iyo inuu ilaaliyo xeebaha soomaaliya ama loo sameeyo ciidan soomaaliyeed oo federal level ah maya ciidanka puntland wuxuu ilaaliyaa xeebaha puntland wuxuu ka howlgalaa dhammaan xeebaha puntland guud ahaan iyo degmooyinka saaran xeebaha islamarkaana waa saa u sheegtay wuxuu ka hortagaa kana daba tagaa cid kasta oo ku lug leh fal dembiyeed ku saabsan burcadbadeed iyo weliba noocyada kale ee dalka khatarta ku ah laakiin ciidanka nato joog nato ee soomaaliya jooga ma joogo puntland xeebeeda keliya wuxuu joogaa guud ahaan soomaaliya jariifka ka socda muxuu ahaa baddana kuma eka puntland wuxuu ku egyahay soomaaliya o marka ciidanka puntland badda awoodda nato kale ma laha taasi waa waxaa keenaysa marka in markasta awoodda puntland ay ku xadidnaato inay ku filaabato mas-uuliyadeeda deegaameed laakiin badii caalamiga iyo weliba maraakiibtan kale iyo dawladahan waxay u baahan tahay in si fiican sal loogu dhigo siyaasad ah la dagaalanka jariifka ka socda xeebaha soomaaliya caluula min raskambon ilaa rascaso ay ku mashquulsantahay si aad la socotay horena u sheegtay aa faqarna ku tilmaantay sidii loogu heli lahaa xal maraakiibta jariifka ah iyo sharci darada kalluumaysiga sharci darada ee ka socda xeebaha puntland oo aad og tahay inta mar dawladdu ka hadashay ka shirtay islamarkaana ay kala hadashay sidii istraatiijiyad loo loo heli lahaa iyo sidii qorshe loogu heli lahaaba taas waa lagu hawlan yahay lakiin waxaa la diidayaa dawladda ku mashquulsan ilaalinta badda in haddana dhalinyaradii reer puntland iyo kuwa soomaaliyeed qaarkood in ay hadda dib loogu celiyo burcadbadeed iyagoo markaa ay weliba riixayaan ururada badanaa ka shaqeeya deganaansha deganaansha la-aanta ee xasaradda ku howlan taasaa dawladdu waxay ka digaysaa waxa weeye inaan lagu laga ogolaanayn puntland guud ahaan degmo xeereed kasta oo oo puntlandna in lagu arko shaksi u ku abtirsada ama u shaqeeya diyorcadbadeed iyo wixii la halmaala damaanada ugu weyn oo shacabka puntland haystaan waxa weeye waa waa dawladooda iyo iskutashigooda wayna ku filan yihiin inay maaragtay muxuu ahaa ay wax allaala iyo wixii xeebaha taagan oo maraakiiba ay iyagoo ciidankooda iyo shacabkooda wadajir iyo weliba deegaankooda ku tashanaya inay maaragtay muxuu ahaa ay ay ay ka safeeyaan waxaase ka xun in ay noqoto in puntland iyadoo marxaladda hadda lagu jiro aan ujeedido oo ah in dadkii hadda xoolihii xoogoodii ay aad iyo aada uga u dhaafeen oo aad moodid in dadku hadda xeebaha u badanayo oo loo loo loo puntlandna ay dhiirigelinaysa shacabka hadda xooluhu dhaafay inay xeebaha u guuraan taasoo nolol fiican iyo wax soo saar iyo dakhliba maaragtay waxa ay ka heli karaan in la yidhaahdo waxaa ka jira meelaha qaarkood is-araaruursiyo iyo fadhiyo ay yeelyeelanayaan dhalinyaro maaragtay muxuu ahaa awalba horay cadaaladda uga fakaday iyo kuwo kaloo magacyo lahaa kaasaa keenaysa marka in dawladdu ay ka hortagto inaan la gelin khalkhalka xeebaha puntland ee amniga puntland ee xeebihiisa aan khalkhal gelin dawladda ayaa ilaalisa qawaaniinta puntland u qoran oo ah dastuuriga ah ee loo xisaaray ilaalida guud ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha kale dawladda iyo qawaaniinta caalamiga ah ee aan waxyeelayn shareecada iyo iyo iyo anshaxa soomaaliyeed guud ahaan shacabka uma wakiilsana dawladda ayaa wakiilkaa islamarkaana hore ayay wasaaradda kalluumaysiga iyo madaxweynuhu uga hadleen qadiyadaha noocaas oo kale ah sharciyaddooda ay ogolaanshahooda
waa tahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii dhacdooyinka waanay intaas waxaa inoo farsameeyey maxamed cabdiweli anigoo maxamed macali xasan waydkana waa idiinla socodsiinaya intaan mid kan lamida kulmeen waxaan dhammaanteed kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo